alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax calayna bimacrifati اlcilm xsin akhlaaqna bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wansur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam اlraaximiin rabbi calimna minhu ma jahilna dakirna minhu ma nasina waa dersigii afariyo tobnaad min kitaabi nuur اlyaqiin fi siirati sayidi اlmursaliin kitaabatu saxiifati saxiifadii iyo warqaddii qorideedii weeye qoraal bay qoreen kuwii gaalada ahaa saxiifaa la yidhaahdaa qoraalkaas marka walamaa daaqad markay ciriiryantay alxiyalu xeeladihii bikufaari qurayshin quraysh kufaartoodii xiiladihii markay ka ciriiryantay caraduu waxay bandhigeen calaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaaf bay waxay u bandhigeen aladiina reer bani cabdimanaafkaasoo minhum iyagaba alrasuulu nebigu kaba dhashay calayhi asalaatu wasalaam qabiilkaase waxay u bandhigeen diyatan mag diyadaasoo mudaacafatan la jibjibbaaray wayuslimuunahu nebigana inay u dhiibaan nebiga noo soo gacangeliya mag waxaan idin siinaynaa jibjibbaaran fa abow way diideen reer bani cabdimanaaf calayhim qurayshtii kale waa ku diideen daalika arrinkaas iyo hindisahaas uma caraduu misna waxay u bandhigeen qurayshtii kale calaa abi aalibin abi aalib waxay u bandhigeen an yucduuhu inay isaga siiyaan sayidan wiil sayid ah oo min shubbaanihim dhallinyaradooda ah kaasoo yatabanaahu uu ka wiil yeesho waxay dhaheen abi aalib adaa adeer u ah muxamed wiil baan ku siinaynaa quraysh ninka ugu sharafta badan ugu qurxoon ugu sayidsan ayaannu ku siinaynaa wayusallima inuuna u dhiibo abiaalibna ilayhim iyaga ibna akhiihi walaalka wiilkiisa wiilkaada noo dhiib waa dilaynaa wiil sharaflaan ku siinaynaa kaa ka wiil dhigo kaasaydnaan waxba isku haynin saasay u soo bandhigeen fa qaala wuxuu yidhi waa cajaban alla yaa badana bay waa cajaban cajaban maya faqaala wuxuu yidhi cajaban laku yaab baa idiin ahaaday tucduunii ma waxaa isiinaysaan ibnakum wiilkiinna aqduuhu lakum xaalan idiin korinayo idiin dheefinayo inaan wiilkiinna idiin barbaariyo idiin koriyo oo ila noolaado mayaa iigu dhiibaysaan waucdiikum annama waxaan idin siinayaa ibnii wiilkayga taqtuluunahu xaalaad dilaysaan wiilkayga inaad dishaan baa rabtaan waxaan doonaysaan inaan wiilkiinna idiin koriyo bal yaabkaas inta uu la-eg yahay bal fiiriya bay dhaheen waa niman wax garanayo arrintiibay u qaadan waayeen foolxumadeeday arkeen arrintaa inta ay la-eg tahay ayib arrintii markay halkaa marayso ayaa waxaa dhacday uu ka diiday falamaa ra-ow markay arkeen daalika arrinkaa intaas waxay isku dayayaan siday nebiga u hagardaamayn lahaayeen oo u dhibi lahaayeen diinta waxa loo soo maray arag markay arkeen arrinkaas ajmacuu way go'aamiyeen amrahum amarkoodii waxay ku kulmiyeen isku raaceen weeye calaa munaabadati bani haashim wa bani lmualib reer bani haashim iyo reer bani muqalib in la tuuro qoyska iyo qabiilka laga saaro labadaa ninoo waladeey cabdimanaaf ilmo cabdimanaaf ahaa afar nin ba ahayn waa garanaysaa cabdishamsi iyo nowfal iyo labadan labadan waxay dhaheen aan go'doomin cunaqabatayn iyo wa ikhraajihim labadan qoys in laga saaro min makkata qabiilada reer makaad nabigu dee waa reer bani haashim isagu ma ogtaha waaye magaalada marka ha laga saaro iyo watadyiiqi in la ciriiriyo calayhim dushooda ciriiri in la geliyo oo falaa yabiicuunahum shay-an waxba aysan ka gadan walaa yabtaacuuna aysan ka soo gadan minhum xaggooda waxna laga gadi mayo waxna laga soo gadan mayo xataa yusallimuu xataa yuslimuu muxamadan muxamed ilaahay usoo dhiibaan lilqatli dil toogashaah ilaa muxamed aad dil toogashaa u keentaan sidaasay xaaladdu ahaanaysaabay dheheen arrintaasi la yimaadeen reer labadaa roys hal la dhibaateeyo wa katabuu waxay ku qoreen qodobadaas bidaalika arrimahaas saxiifatan warqad warqadaasoo wadacuuhaa ay dejiyeen fii jawfi lkacbati kacbada dhexdeeda warqadda lagu qoray dukumiintigaas kacbada gudaheeda wixii la dhigo waa wax rismi ah lama badbedeli karo halkaasay dhigeen meel sharafsan inay kacbadu tahay waa ogyihiin ma ogtahay qoraalkaas waxaa haddii madaxda iyo wax maaragta qoraalada meel xafidan bay dhigtaan waxay dhigeen halkaasaa la dhigaya kacbada dhexdeeda marka arrintu sidaa tahay fanxaaza way dunmeen banu haashim reer bani haashim bisababi daalika go'doomintaa darteed fii shicbi abiaalibin gosha la yidhaahdo shicbi abiaalib bay isku urursheen u dunmeen wadakhala waxaa la galay macahu macooda banulmualib baa goshii la galay sawaaun waxaa isku mid ahaa fii daalika arrinkaas muslimuhum kooda muslimka iyo kaafiruhum gaalkooda labada qoysba xataa gaalada ku dhex jirdhay waxay dhaheen hal go'doomiy marka arrintu halkaa marayso waa qisayn cajiib ee maa cadaa abaallahab abaallahab ninkii wixii ka soo haray yaa waxaa goshaasi galeen fainahu abilahab kaana wuxuu ahaa maca qurayshin qurayshtii maka joogto isagu la sii joogay wankhadala waxaa hiilkooda ka baxay canhum kuwaa xaggooda banuu cammayhim yaa labadooda adeer wiilashii ka dhashay tolkoodii waa shamsi iyo nowfal labadaas qabiiloo kale walaa yakdulhu soomaaha muslimku muslimka lama hoojiyo labadaasaa hoojiye wey oo labadee ah waaba kuwaan cabdushamsi iyo wanawfal oo waalmaayo ibney cabdimanaaf waanay kuu sheegay labadii kale la dhasheen waalma cabdimanaaf sidaas baa arrintii noqotay sidaa marka arrintii noqotay fajahidal qowmu qoomku waa dhibaatoodeen xataa kaanuu ilaahay ka noqdeen ya'kuluuna kuwa cuna waraqa shajari geedka caleyntiisa waa geedaha abqada iyo caleynta la cuna wa kaana acdaa'uhum acdaadoodu waxay ahaayeen kuwa cadowgaayo jooga quraysh reer makaad yamnacuuna kuwa u diida adtijaara ganacsatada min mubaayacatin kuwa inay la beectamaan wax ka gataan way diidi jireen wa fii muqadamati almaaniciina kuwa wax mancinaya caaradkooda waxaa ku jiray abulahab oo nebiga adeerkiisa gaaladii isaga ku haray mogta intii kalena goshay galeen markaasay wax dhihi jireen waxba ha ka gadanina badeecaan wadanaaye seebaan uga gadanay waxaa samaynaysaan qofka iyaga markaa aragtaan inuu yahay shayga toban jibaarkii dhaqaalaa u sheega isagaa dan uga tegaya shaygu qiimo usan marayn qofka haddii la dhaho isagaa ka tegaya go'doomin bay geliyeen carruurtii waa gaajootay waxba lama hayo abiilahab qoladaanu hogaaminayaa xaaladdu halkaasay maraysaa ayb hijrat lxabashati aaniyati hijrat lxabasha xabashada hijroodkeedii hijradii athaaniyatu ee labaad weeye waay xabashadii labaad maaha waa hijradii labaad weeye hijradii athaaniyatu ee labaad wa bacda dukhuuli rasuuli nebigu intuu galay sala allahu calayhi wasalam iyo wa qowmihi nebiga tolkiis ashicba goshi intay galeen amara wuxuu amray jamiica almuslimiina muslimiinta dhammaantood an yuhaajiruu inay u hijroodaan lilxabashati xabashida xataa yusaacida ilaa uu ka kaalmeeyo bacduhum barkood bacdan barka kale cala alikhtiraabi qariibnimada hal nin hadduu meel qariib ku noqdo iyo haddii dad gobolkan kasoo wada jeega xaggaa wada tagaan qariibnimadii waa ka ba'aysaa dad baa iselaya reer fulaan baa islaan hay dhahayn reer degaan hebel marka waxa uu yidhi halkaa aada fahaajara waxaa hijrooday mucdamuhum asxaabta badankoodii wa kaanuu waxay ahaayeen naxwa rajulan siddeetan iyo saddex nin meelahaas wax u dhow iyo waamaaniya casharata mara'atan iyo siddeed iyo toban dumarah wa kaana min arijaali ragga hijrooday waxaa ku jiray jacfaru bnu abi aalib iyo wa zawjuhu xaaskiisii la dhihi jiray asmaa'u bintu cumays walmiqdaad binu lswad aswadkuma dhaline waa ninkii ka wiil yeeshay miqdaadkaas maarata in aswad ma ahayn laakiin ninkii ka wiil yeeshay wey miqdaad bin camar baa dhahaa iyo wa cabdulaahi bni mascuud wa cubaydullaahi bni jaxshi ninkan gadaalba ka xumaan doonaa cubaydullaahi binu jaxshigaas laba ninoo walaalaba cabdullaahi binu jaxshi iyo cubaydullaahi binu jaxshi xaaska nebigu qabay la dhasheen ninkan waa arki doontaa dibbuu ka xumaanaya wa imra'atuhu xaaskiisii oo markaas ahayd ummu xabiiba bintu abi sufyaan nebigaaba gabadhan guursan doona ummu xabiiba soo garan maysaan waa ina abi sufyaan mucaawiya la dhalata wa tawajaha lahum waxaa kaloo halkaas oo u soo jihaystay aladiina asxaabtii aslamuu islaamay baa ka soo jihaysay min jihati alyaman xaggaa iyo yamanna waxaa ka yimid asxaabtii kale oo yeman joogtay wahum kuwaa yeman joogay alashcariyuuna nimankii ashcariyiinta la dhihi jiray weeye oo kuwee ah abuu muusa alashcari iyo wa banu cammihi ya ilmaadeerti tolkiis raggaasi ahaayeen ninkan cabaydullaahi binu jaxshi intuu kirishhtanoobay buu ku dhintay nasraannimadii kirishtannimadii buu ku dhintay xaaskiisii may raacin islaamnimadii bay daa'intay markii dambena nebigaa guursaday umu xabiiba xaasaska nebiga bay ku jirhaa markaasaa u fiirsad waa la socotaan walamaa ra'ad qurayshun quraysh markay aragtay daalika arrinkaas inay hijroodeen arsalad waxay dirdhay qurayshtu fii afarihim raggii hijrooday raadkoodii oday la dhihi jiray nin la dhihi jiray camar binu caas waaye waa islaami doona camarkan camar binu caas iyo wa cumaaratu bnulweliid labadaa nin baa laga daba diray waxaana lala diray bihadaaya hadiyooyin oo ila najaashiyi madaxweynihii meesha boqorkii najaashi hadiyadaha weliba markaa hadiyad boqor u diraysid dalalku waa kale dhaqan duwan yihiin xaggaa waxa laga jecel yahay wax abaa loo la siinayaa halkaana laga qaaday makaad maxaa loogu dhiibay hadiyadaas liyusallima inuu u soo dhiibo isaguna almuslimiina muslimiinta inuu gacanta kusoo cesho quraysh raggan waxa rabaa in la laaye soo dhib hadiyadan qaado waaye labadaa nin baa la dira magacyadooda waa ujeedaa labada waxaa la yidhi markaa u tagtaa waxaa ku dhahdaan niman dhallinyaro ah oo reer tolkaya oo dhulkaada soo galay oo ilaahyadii caabudi jireen soo nacay oo balaayay la yimid oo annagu aanna garanayn waxay la yimaadeen idinkuna aydnaan garanayn raggaasaan raadkooda ku joognaa yaa quraysh baan ka soconnaa raggaa inaad soo dhiibti baa lagaa rabaa markaasaa waxaa la yidhi waru yeera raggii jacfar iyo dadkii la socday jacfar wuxuu yidhi maanta hadalka la ii daayo markaasaa la yidhi oo maxaan dhahaynaa waxaan dhahna waa naqaanaa bu yidhi warka maanta aniga ha la ii daayo markaasaa loo yeera kuweenna waa fadhiyaan meesha qiso dheer baa meesha ka dhacday qisadii markuu aad u khudbeeyey jacfar oo xaaladda ka sheegay sidii awal la ahaa nebigu markuu yimid sida la noqday wuxa uu la yimid oo weliba qisooyin ay jeclaayeen oo nebi ciise iyo maryamo iyo uga warram ilaa nimankan najaashi dadkan waxay haystaan masiixiyadiiba haystaan yaa ba wuxuu akhiiran kusoo gebagabeeyey meel allaale meeshaa doontaan dhulka aan ka taliyo ka dega aamin baatiin labadaa nin soo maaha hadiyadda ii keeneen hadiyad dalkaada lagaaga gadanayo dadkaada dhaqaalo waddankaada lagu burburinaya lama rabo dhaqaalahay wadeen ninkan iyo ninkii la socday u soo ceshi iyagana waddankaa ka baxaan laftooda labadaa nin waddankaa ka baxaan meel kalaan ku arki doonaa baan filaya insha allah fiiri marka farajacaa labadii nin waa soo noqdeen shara rajcatin soo noqoshatii u shar badnayd wakaa waa soo hogeen muraad gaf baa ku dhacay muraadkoodii bay soo waayeen labadii ninoo la diray waaye walam yanaalaa ma gaarin min anajaashiyi najaashi xaggiisa kamay helin ilaa ihaanatan ihaano iyo dulli mooyaane waayo ayib limaa mise lamaaba idin qoran waa limaa kii dartii khaadabuuhu ay kula hadleen najaashi bihi maagaba oo min ikhfaari dimmatihi ah yaa ama lamaa khaadabuuhu markay kula hadleen bihi najaashi ama limaa khaadabuuhu bihi oo min ikhfaari dimmatihi ah dimmadiisa dadkii magangelyada ugu yimid yaa ku burintooda ilaa waxay rabaan qof magangelye la siiyey kuwaani inay dilaan oo la soo noqdaan ikhfaarku waa ballankaga bixid oo kuwaasoo fii qowmin qoon dhexdiisa ah qoonkaasoo laaduu bihi ninkan soo magan galay najaashi ah bay waxay rabaan inay ballantii buriyaan oo loo dhiibo oo la laayo oo loo gacangeliyo odayaasha quraysheed ayb waa limaa khaadabuuhu bihi amaa banu haashim nimankii reer bani haashim famakasuu waxay ku nagaayeen fi shicbi goshii qariiban wax u dhow min alaai sanawaatin saddex sanoba cunuqabatayntu haysata wax u dhow waxay ku sugnaayeen fii shiddati ljahdi dhibaatatan ugu daran iyo walbalaa'i balaayo laa yasiluhum ma gaarayn shay-un waxba oo min adacaami cunnaa ilaa khufyatan qarsoodi katarabaan ahaan cunnada dad ugu geeya mooyaane si kale uguma gaaraynin laba nin baa xakiim binu xusaam iyo hishaam binu camar binu xaari iyo rag baa u geengeyn jiray si qarsoodi ah wuxuun cunaa waana laba qabiil oo dhanoo dee la go'doomiyey oo adde waxa yaryari dee maxay u tarayaan laakiin nafta unbay ku ceshanayaan heerkaasaa la gaarsiiyey dhibaatada intaa la eg ayaa macnaha lagu sameeyey reer bani haashim iyo reer bani mualib bani haashim iyo bani mualib weligood saas iskula socdeen marka qisadaasi sidaas bay noqotay waxaan halkaan marka ka sheegaynaa hadiyaddii markay keeneen waxaa jira meesha niman lagula tashan jiray najaashi oo baarlamaana badaariqa la dhihi jiray nimankaa badaariqada ah nin kastoo ka mida labadaa nin hadiyad bay siiyeen baarlamaanka haddaad afgaran cod ka helmaysa moogta nin kasta waxay dhaheen annaga annagaa madaxweynaha markaan u tagno idinkuna shirka joogtaan idinku wixiina horta qaata halkaas hawshiisa idiin saaranta markaan la tagno meesha la hadalno noo hiiliya codka na siiya hadiyad bay saa u keeneen waa wax la bartay hadda waaye wixii bay ku akhriyeen nimankaa caqli gaabka nimankaa naga soo tegay waxaas dheheen qoladii marka markaan saa dhahno idinku u ishaara nimankaan waxay rabaan ha loo yeelo najaash imtixanaaq wuxuu yidhi wallahi baanan celinayn ilaa aan miska celinaya horta nimanka aan u yeerno aan la hadalno warkaalayaan dhahayna waa u cidira waa yimaadeen jacfar baa hadlay jacfar wuxuu yidhi qolo jaahiliyaa baan ahay asnaan baan caabudi jir xoolaha baktigaa waa cuni jir fawaaxishtaan la imaan jir qaraabadaan goyn jir deriskaan xumayn jir ka iyaga xoogale wuxuu ku tuman jiray kan daciifka ah ilaa nebi maxamed ilaahay soo diray ilaahay yidhi waxida waan yeelnay run iyo ammaano iyo qaraabo xidhiirin iyo deris wanaag iyo xumaanka tegid iyo dhiig ilaalin dhiigga inaan la daadin buu noo keena xumadana waa naga reebay hadalka xun waa naga reebay agoonta xooleeda waa noo diiday gabdhaha dhowrsoon in la qadfoo noo diiday salaad iyo zakowna amray waa rumayna qoomkayagii baa qaadan waaya buu yidhi arrintaas tolkaya arrintaa waa ka daadegi weyda waana cadaabeen waana fitneeyeen waana dhibaateeyeen guryo waddankaadan soo magangalna waxaan raje ka qabnaa inaan agtaada nala ku dulmin maanta inaan agtaada nala ku dulmin baan raje ka qabnaa najaash wuxuu yidhi wixii muxamedkaasi lagu soo dejiyey wax ma ka haysaan waa haynaa bay dheh wax sheega bay yidhi suuratu maryam buu akhriyay markaasuu najaashi ooyay haddii maryamana xagga haddii marba masiixiyo la joogo maryamo iyo waa yaqaanaa nabi ciise iyo bes waaba diintay soo gaareen waaba ooyey baarlamaankii waa ooyeen najaash wuxuu yidhi waxaa akhrideen iyo wixii nebi ciise la yimid hal daaqad bay ka soo wada baxayaan min mishkaatin waaxida hal daaqad hal meel liifad bay ka wada yimaadeen waa isku mid wallahi baan labadan idiin dhiibeen bay labadiinaan nimankan camar binu caas maalintii dambe u yimid misna waa yimid wuxuu yidhi nimankan aad soo dhawaysanaysid haddaan noo dhiibi weydo ogow nebi ciise hadal aan fiicnayn bay ka aaminsan yihiin dhan kalo raba inuu kaga diro najaashi nimankii buu yeer war nabi ciise muxuu ahaa se waxay dhaheen cabdullaahi wa rasuuluhu wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama najaash laan buu tiir uligarab soo qaato dhulkuu saa ku yidhi dhulkuu laan ka soo qaato wuxuu yidhi wallaahi waxaani wixii nabi ciise la yimid waxba kagama duwana fatanaakharat badaariqatuhu nimankii baarlamaanka ahaabaa macnaa sanka ka buufbuufyiri macnaa waxay qofku diidan yahay markuu sanka laga neefneefsado ilaa nebi ciise ilaah in lagu sheegay rabaan waa waa qurqur waxbay maarat sankay buufbuufiyeen waaye waxa weeyaan wuxuu yidhi weligiinba sanka taaga wa in naqartum yidhi weligiinba sanka taaga muslimiintu wuxuu ku yidhi dhulkayga aamin baa ku jira labadaa nin hadiyadood u keena waa intii oo kale iimaan buu la yimid wuu qarsan jiray wuxuu ogaa nimankan inay dhibaan buu ka baqayay nbigu nebigu markuu ninkaasi dhintay nebigu janaasadii u horraysay qof maqan lagu tukado janaasat ulqaa'ib baa lagu tukaday intaa kaga soo soco waa sharax ka warqaddii baan maraynaa warqaddii baan maraynaa warqaddii halkay kacbadaa la dhiga maxaan gelaynaa naqdu saxiifati warqadii burinteedii warqadii baa la burinaya horta nebiga waxaa ilaahay daalac siiyey bahalkan aboorka la yidhaahdo warqadii kacbada la dhigay in aboor cunay wax kastoo qodob iyo ballan iyo heshiis ku yaalay aboor baa cunay meeshii magac ilaahay ku yaalayna magacyada ilahay bay ku qori jireen warqadda moogta aboorkuma cuno abidaalib waa u sheegay abudaalib wuxuu ku yidhi war ma runbaa ma ilaahay baa kuu warramay haa reer bani haashim reer bani mudalib buu u tegay wuu la hadla wuxuu yidhi saasuu ii sheegaya moxamed waaya weliba wuxuu ku yidhi haddii ay sidaa tahay deen waaba in la raaco reer quraysheed baa loo tegay haddayba sidaas sheegay warqaddii soo u sheegay noqoto waaba raacaynaa laakiin hadhow markii warqaddii sidii noqoto ma raacin waqad qaama waxaa kacay hamsatun shan oo min ashraafi qurayshin quraysh duqowdeedii ah shan nin oo waaweyn weeye shantaasoo yudaalibuuna dalbanaya binaqdi haadihi asaxiifati warqadaas in la buriyo warqadda aldaalimata daalimadda ah warqadan daalimada qodobada ku qoran aan burino shan oday baa ku heshiiyey suurtagal maaha sheekadu waxay ku timid sheekadu waxay ku timid war waxaan dadkii baabi'e inana madhar iyo cunno iyo barwaaqaan iska haysananaa reer tolkeen iyo adeeradeen iyo reer bani hashim reer bani muqalimna masaanaa loola dhaqmaya waa waa gaaraysaa warqadaanaan burinaa layidhi shantu say isku heleen qisaa ka horaysa wahum shantu hishaam binu camar binu rabiica binu alxaaris alcaamiriyu kowdhe wahuwa ninkaani acdamuhum kon ugu weynanka badan buu ahaa fii daalika arrinkaa ka shaqayntiisa balaa'an nicmayn beladu belana waa noqotaa nicmana waa noqotaa mogta yaa ninka kaalinta u weyn ka qaatay ninkaanu ahaa ninka labaad wuxuu ahaa zuhayr binu umaya almakhzuumiy ibnu cammati rasuuli rasuulka eedadiis baa dhashay caatikata la dhihi jiray eedada ninka saddexaad walmudcim binu cadiyin annawfaliy ninkaa nebigu waa qadarin jiray waaya wa abulbakhtariy binu hishaam alasadiy wazamcatu binu lswad alasadiy waa shan nin wattafaquu way isku waafaqeen calaa dalika warqadaa in la buriyo heshiis laga baxay soo ma jiro heshiis laga noqday leylan habeennay bay isku waafaqeen falamaa asbaxuu markay waabariseen qadaa zuhayr zuhayr raggaan kuusoo tiriyo ku jiray waa soo jarmaaday walxaal calayhi dushiisa xullatun isku joog uu qabo fa daafa bilbeyti kacbadu dawaaf uma aqbala cala nnaasi dadkii meesha dhoobnaabuu soo qaabilo faqaaluu wuxuu yidhi yaa ahla maka waryaa reer makaad annakulu dacaama macunaan iska cunaynaa wanalbaso hiyaaba madhar baan iska xirnaanaynaa wa banu haashimi walmudalimna halka ay halaagsamayaan laa yabiicuuna xaalaysan waxba gadan karin walaa yabtacuuna waxna soo gadan karin wallaahi baan ku dhaartay laa aqcudu kacbada sagxadeeda inaanan fadhiisanayn xataa tushaqa ilaa laga dildillaciyo haadihi saxiifatu warqadan aldaalimatu daalimadda ah alqaadicatu ee raximgoyska ah warqada ilaa la jexjeexo dhulka fadhiisan mayo yidhi waa nin weyn oo oday haddee ama fadhiisa ama ha fadhiisan lama dhihi karo maaha dadkan oo kale waa haddoo maantao dhan waa taagnaanaya waxaa weeya nin weyn weeye wuu ku dhaartay qisadaan kuu soo dulmara marka markii u horeysay ninkan baa wuxuu u yimi zuhayr war masaana raalli ku tahay ma dumar baa iska guursanaysaa ma dhar baa xiranaysaa ma cunnaa cunaysaa abtayaashaa weliba nimankan adiga weeye adoo dhibaatada ay ku sugan yihiin wallaahi waa runtaa bay maxaan sameeyaa haddii anugu hal nin baan ahay bay yidhi haddaan nin kale haysan lahaa oday waa ahay haddee waxbaan qaban kari lahaa soo yiri anaa kula jira soo yiri nin saddexaad noo fiiri mudcim baa loo tegay binu cadiy sidii baa loo sheegay laba jifiyood baa rabtaa inay halaagsamaan oo reer cabdimanaafa adigoo nool war anu hadda hal nin baan maxaan samaynaa waxay dheheen labadoodii annagaa kula jirna annagaa kula jirno oo waxaan kugula jirnaa inaan ma aragtay kula qaadayna buu yidhi wuxuu yidhi haye nin afraad baan u baahanna ninkii afraad baa la doon abalbakhtari baa loo tegay nin shanaad baan u baahanna zamca binuaswad baa loo tegay waa laisku waafaqay shanni hameenni baa go'aan la gaaray maka dusheeda waxaa la yidhi warqadan waa ka takhallusaynaa reer bani haashim gosha waa ka soo saaraynaa anaa bilaabaya buu yidhi zuhayr ninka kuwaadoo hadla waa aniga sidaasaa lagu heshiiyey ayib masaasaa waatan heshiiska marka waagii baa baryey ninkii koowaadoo kacbada yimid waa kan walahi maana fariisanayn halday kula socotaa qisada soomaada garan inaana dhulka fariisanayn faqaala abujahal baa wuxuu yidhi kadabta been baa sheegtay ila abujahal waa nebigu ka soo horjeedaa moogta jahliga waxaa la dhahaa abujahlin aqoon darrada aabbaheed weeye faqaala zamcatu oodayaashii shantaa ku jira wuxuu yidhi liabijahal wuxuu ku yidhi anta adigaa wallaahi akdabu ka been badan abujahl adaa beenlow ah maa radinaa inaanan raalli ka ahayn kitaabataa warqadaa qorideeda xiina kutibad xataa markii hore la qorayay odayaalshana waxay isku ogmoogtahay isma fahmi waayaane waagii horeo la qorayay nin waxuu yidhi fariisan maya nina wuxuu yidhi waa sax markii la qorayan annagu raalli kamaan ahayn warqadan faqaala abulbakhtari ba wuxuu yidhi sadaqa zamca waa runtiis raalli kamaan ahayn markii la qorayay saddex nin ma haysaa waqaala almudcim binu cadiyin ba wuxuu yidhi sadaqtuma sadaqtuma waa run sheegteen waa runtiin wakadaba waxaana been sheega buu yidhi man qaala qofkii yidhi hayra daalika warkaa war aan ahayn ninkii sheega been la weeye warqadaasi warqad xun bay ahayd loomana baahnayn halkaa marka hawsha maras wasadaqa wuxuuna rumeeyey calaa maa wasadaqa waxaa rumeeyey calaa maa qiila warkii la sheego oo dhan hishaam binu camar waa odagii shanaad warku waa raggaas buu yidhi waxay mareen war kale ma jiro war waaba la yaabo faqaama ilayha warqaddii waxaa u kacay almudcim binu cadiyin fashaqaha waa jexjex shantii nin nin ka mida weeye nigaa nebigu waa ninkoo lahaa waagii xaabiisa la qafaashay beder mudcim xataa hadduu noolaan lahaa kuwan qurmada meesha yeelyaal xataa maanta waa uga fuqi lahaa abaal buu leeyahay waaye qisadaasoo lama socotaan halkaas hawsha markay maraso fa kaanat ilaradatu arada ma taqaanaa aradatu aboorkii waxay ahayd qad akaladhaa warqadii mid cuntayba markii loo istaagay waaba sidii nebigu sheegay warqadii aboor baa cunay falam yabqa haddee falam inuusan idiin qorin baa laga yaabaa qaarkiin iska saxa qaar buusan qorayn falam yabqa fiihaa warqadda dhexdeeda kumaba yaallaan ilaa maa fiihi ismullaahi magac ilaahay meelow ku qornaa mooyah wax kale warqadda kuma qorna sadaradii waxaa cunay aboor aboorkuna weligiis waa bahal dhib badan waayahay warqadaha iyo geedahaba waa cunaa tiirarka iyo alwaaxda iyo sooma arag iyo warqadaha kutubta ilaahay nooga badbaasho waaya waqad aqbara wuxuuna warramay annabiyu calayhi salatsalaam camahu adeerkii abaaaalib bidaalika warkaas qabla an yafcala ama an yufcala maa dukira waaya intaan arrintan la samayn baaba horey nebigu usii sheegay qabla an yufcala maa dukira ama maa dakara fakharaja alqowmu qoonki waa soo bixeen qoladii gosha ku jirtay ilaa masaakinihim guryahoodii bay yimaadeen warqaddii la dildilaaciye heshiis qoranoo kacbada yaalma jire bacda haadihi shiddati dhibaatadaa daran dabadeed laakiin ninkaa mudcim binu cadiya markii dambe gaalnimo ku dhintay awalbakhtari iyo zamcahan noo jeedaa maalintii badar baa iyagoo laba gaale la dilay hishaam iyo zuhayr labadaa nina kuu saaray labadaasi waa islaameen waaye soo gala soo daadega kasoo kasoo xerooda baadiyaha iyo qarfaha iyo dhibaatada soo gala magaalada waa la soo geshay waala magaalada laga saari ahay wafdu najiraan najiraan wafdigii wufuudu najiraan miya najiraan wafdiyaasheedi wey waaye dasaa badanba ma ahayn waqad wafada waxaa u soo wafdiyeeyey cala rasuuli nebi muxamed salawaatullaahi calayhi wasalama bacda alkhuruuji markii laga soo baxay min ashicbi goshii wafdun wafdi oo min nasaara najraana masiixiyiinteedii ah qoladaasoo balaqahum uu soo gaaray khabaruhu nebiga warkiisu uu soo gaaray min muhaajiriilxabashati uu ka soo gaaray xabashikuu u hijrooday baa war ka soo gaaray nimankan najraan oo waxay u sheegeen nebi maxamed inuu soo baxay fa saaracuu waxay u soo degdegeen bilquduumi inay u soo galaan calayhi nebiga xataa yarow ilaa ay ka arkaan sifaatihi tilmaamihiis nebiga soo baxay tilmaamihiisaan rabnaa inaan aragno maxaa yeelay maca maa lala qabo dukira la sheegay minhaa tilmaamaha xaggooda fii kutubihim lagu sheegay kutubtayadii tilmaamahan ku haynay iyo tilmaamaha ninkan soo baxay baan isku fiirinaynaa see ku ogaan karnaa waa inaan isaga u tagno isagii waa inaan u tagno kitaab bay haystaan haddaa marna kitaabka tilmaamta ka fiirisid marna qofka fiirisid waafaqayaan waa iswaafaqi waayaan marka kutub horaan anagu lahayn bay dheheen waa isla fiirinaynaa waa yimaadeen magaalada najraantu waxay udhexaysaa maka iyo yaman waxaa male hadda yaman bay ka mid noqotay wa kaanuu cishriina rajulan labaatan nin bay ahaayeen ow qariiban min dalika ama labaatan bay u dhowaayeen faqara'a calayhim nebigu wuxuu ku dul akhriyay alqur'aana fa aamanuu waa rumeeyeen kulluhum dhammaantood nebiga rumeeyeen faqaala lahum abujahal baa ku yidhi aqoondarada aabbaheed baa wuxuu ku yidhi ma ra'aynaa weligayo maana arag ragban qole wafdiya oo axmaqa minkum idinka axmaqsan arsalakum qowmukum bal qabiilkiinni baa idinsoo diray taclamuuna inaa u soo ogaataan khabara haada rajul ninkan warkiisa war ninkaa soo ogaada naga soo baara war nooga keena fa saba'tum idinkiibaaba leexday maxaad dadkii u geynaysaa ninkii warkiisaa la raba inaad geysaane haddaaba idinkii raacdeen yaa idin aaminaya hadhow tolkiin maxaa u sheegaysaa qole idinka liidata ma arag buu yidhi wafdi ah faqaaluu waxay dhaheen salaamun calaykum aan kala nabad galna salaantii fiicneedu maaha nabadgelya dushaada ha ahata maaha waa salaamuulmutaaraka la dhahaa yaa salaamun calaykum laa nabtaqi ljaahiliin oo kale weeye salaamun calaykum ina kala wa laa nujaahilukum idinla jahlitami mayno annagu yaa lakum waxaad leedihiin maa antum calayhi waxaa ku dul sugantihiin walanaa annana waxaa noo ahaaday makhtarnaha waxaan doorannay faanzla allahu ilaahay baa soo dejiyey fii dalika qowluhu fii suurati alqasas aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka kuwa aanu siinay min qablihi nebiga ka hortiisa ama kitaabkan hortiisa hum kuwaasi bihi isaga yuminuuna waa rumaynayaan kitaabka hore kuwii hayo tilmaamaha watay ya kitaabkan iyo nebigaanna waa rumaynayaan ilaa waxay isku waafaqda arrintii waaya waidaa yutla calayhim markii lagu aqriyo qaaluu waxay dhahayaan aamanaa bih waan rumaynay inahu isagaaba alxaqu ah oo min rabbina kasoo ka yimid inaa anagu kunnaa waxaan ahayn min qablihi hortii baan muslimiin ahayn kitaab hore aan haysan ulaaika kuwaas ilahi wuxuu yidhi yu'towna waxaa la siinayaa ajrahum abaalkooda maratayn laba jeer waa bimaa sabaruu bisababi sabrihim wayadra'uuna waxay ku reebaan bilxasanati wanaagga asayi'ata xumaanta wayadra'uuna waxay ku dafciyaan bilxasanati wanaag asayi'ata xumaanta xumaanta waxay qaabiliyaan wanaag wa mimaa kii rasaqnaahum aan ku arsaaqnay qayb ka midana yunfiquuna waa bixiya waidaa samicuu laqwa markay xumyada maqlaan acraduu canhu waa ka jeensadaan wa qaaluu waxay dhahaan lanaa annaga waxaa noo sugnaaday acmaalunaa baa noo ahaatay walakum idinkana waxaa idiin ahaaday acmaalukum baa idiin ahaaday salaamun calaykum nabadayna kala wada laa nabtaqi ljaahiliin hadalkay ku hadleen sheeka macnaha waafaqsan weeye laa nabtaqi ljaahiliin inagu jaahiliin ma dalbayno warkoodana ma rabno la saaxiibi mayno waqad kaana ahlu maka reer maka waxay ahaayeen xiina cajazuu markay ka tabargabeen can amri rasuulillahi rasuulka ilaahi amarkiisa sala allahu calayh wasalam walam yatamakkanuu aysanna makansan walam yatamakkanuu ay makansan waayeen min muqaaracati alxujati xujada inay ku garaacaan bilxujati xujo kale xujada nebigu uu sheegaya inay xujo iska celinka la yimaadaan markay makansan waayeen ramuuhu kuwa nebiga ku gana bisixri sixir maratan mar waxay dhahaan waa saaxir wa bilkadibi been bay ku ganaan ukhraan mar kale wa biljunuuni waalibay ku sheegaan dowran yaa xaalad kale wa bilkahaanati kitaab gaablownimbay ku sheegaan taaratan misna mar kale kullu daalika waxaasoo dhanna hadallada isburinaya shaanulmucaajizi qofka caajizay shaanigiisa weeye almucaanida ee madaxa tiirinaya alladii kaasoo laa yastaxya aan xishoonayn dadka noocaasoo aan waxba haysan baa hadba meel u booda waa limasiidi cinaadihi madax tiirintiisa tirabadnideeda iyo ziyaadadeeda waaye ayib alladii kaasoo laa yastaxya aan ka xishoonayn gadaal u wad limasiidi canaadihi cinaadkiisa yaa tirabadnidiisa aan ka xishoonayn an yaquula inuu yidhaahdo hadalkan allahuma allah in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaai aw i'tina bicadaabin aliim waa inagii soo marra waa kaasa waxaa la yidhi nin damaad alsdi la dhihi jiray baa wafdi nebiga ugu yimid reer shanuuno ahaa asdi shanuu ah buu ahaa maka ugu yimid wuxuu maqlay odayaashii iyo dadkii sufahadaha warkoodii reer makaadoo dhahaya ninkaani waa waalan yahay maxameda kaasuu wuxuu yidhi wareer dhahaya anuu wafdi baan iska ahaa laakiin hadduu waalan yahay dad badanoo waalan baa gacanteeda ilaahay ku daaweeyey waxaa laga yaabaa ninkaana in ilaahay ku daaweeyo ninku wuxuu ahaa marka dadka jinku derderay nin dadka wax kaga tufo waalidu ku dhacday buu ku arin jiray waa biskoon jireen wuxuu yidhi waa u imid waxaan ku yidhi maxamedow anigu dadka la derderay waxbaan ku akhriyaa waa biskooda waxaan rajaynayaa ilaahayna wuu ku shaafiyaa gacantayda ciddou rabo ee dan kaaga leedahay inaan ku daaweeyo wuxuu yidhi nabigu in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuh man yahdi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waana muxamadan cabduhu warasuuluh damaad baa wuxuu yidhi acid calaya kalimaatak haaulaa iigu soo celi waxaa tiri khudbadan maxay ahayd waa ugu soo ceshi saddex jeero markii lagu cesho wuxuu yidhi kahanada iyo saaxiriinta iyo gabyaay kuwa gabya weligay waa dhegaysan jirin weligay kelimaadkaanu kale ma maqal gacanta keen waa kula mubaayacona waa la mubaayacay nabigu wuxuu yidhi qoomkaadana mubaayaco waa u qaada socaal yidhi wafaatu khadiijata radia allaahu canha khadiijo dhimashadeedhi wey yaa khadiijatu kubra cajiib waxay jidhay baa la yidhi lixdan iyo shan sano markay dhimatay nebigana shan iyo labaatan sanay la noolay wax yar kabacdi markay dhimatana abi aalib baa dhintay sanadkii tiraanyada sanadka loo baxshay weeye waay aad baa nebigu u jeclaa aad bay nebiga u gacan qabatay aad bay diinta ugu soo gargaadhay caaishoo aan soo gaarinoo xaaska nebiga nebiguna jeclaa iyadana baa waxay tihi weligay qof dumar uma masayrin intaan khadiijo u masayray mana arag bay tihi laakiin waxaan ugu masayri jiray markasta nebiga hadal hayn jiray khadiijo kale khadiijo khadiijo anna intaasaanba waxay tihi ka masayra markaasaan dhihi jiray tir waxaa moodaa qof kaloo dumar inuusan adduunka joogin khadiijo mooyaane intaa khadiijaa ku celcelinaysaa baan ku iri bay tiri markaasaan nib wuxuu yidhi innahaa kaanat saasay ahayd wa kaanat saas kalena waa ahayd wa kaana lii minhaa waladun carruurna waa ilahay waa iga sii ilaa caaisha nabi carruurna ma dhalin gabadhan carruurta nebigo dhan bay dhashay ibraahim mooyaane waaye wa bacda khuruujihi calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu ka soo baxay min ashicbi goshii biqaliilin wax yar dabadeed waqabla alhijrati aanna weli la hijroonin hijrada ka hor bialaai siniin saddex sano hijrada ka hor tuufiyad waxaa la obsaday khadiijatu bintu khuwaylid zawjuhu nebiga xaaskiisa ahay radi allahu canha kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxaa kaiiran maa in badan yadkuruhaa kii xusa wayataraxamu calayha waa nebigu u naxariisan jiray u raxmad dalbi jiray walaa qaraabata wax lala yaabo maaha inuu nebigu saa sameeyo fa hiya khadiija awalu nafsin naftii u horraysa weeye naftaasoo zakiyatin dahiran naftaasoo sadaqat sadaqday ama rumaysay rasuulallaahi nebi muxamed sala allahu calayh wasalam fii ma kii yaa jaaa bihi oo la yimid nebigu can rabbihi rabbi xaggiisna kala yimid hataa waxaa dhexaysa nebigu marmarta neef ariya gowraco inuu u qaybiyo saaxiibadii khadiija oo dhimatay yaa baa dhacaysa waqad jaaa minhaa nebigu wuxuu kala yimid khadiijo xaggeeda biwlaadihi awlaadiisa kullihim dhammaantood maa cadaa ibraahim ibraahim markii laga reebo markii laga jaro fa minhaa carruurta waxaa ka mid ahaa zaynabu wahiya zaynaba oo gabadhii nebiga akbaru banaatihi gabdhihiisa tan ugu weyn bay ahayd tasawajaha waxaa ku guursaday filjaahiliyati intii jaahiliga lagu jiray abulcaas binurabiic nin la dhihi jiray wa acqaba minhaa wuxuu ka reebay macnaha u dhashay weeye acqaba minhaa yaa wuxuu kala haro u dhashay umaama gabadh la dhihi jiray allatii umaamadaas iyadana tasawajaha caliy bnu abi aalib baa guursaday see u guursaday cali wuxuu qabay gabadhii nebi moxamed dhalo faadime yaa war waa bacda wafaati faadimata faadima gabadhii nebigu markay ka dhimatay buu wuxuu guursaday gabarh kaloo nebigu dhalay gabaray dhashay laakiin gabarii habaryarteed laiskuma keeni karin gabarii habaryarteed ba ahayn moogta ee waa markay faadima dhimatay ka bacdi wa minhaa waxaa ka mida gabdhihii nebiga ruqayatu wa ummu kulhuun tasawajahumaa waxaa labadaba guursaday cumaan hadda waa goorma isku mar hamooden aluulaa midda hore bimakatu ku guursaday qabla alhijra hijradii ka hor wahaajara bihaa wuxuu ula hijrooday ila alxabashati waaaniya midda labaadna yaa bilmadiinati buu ku guursaday bacda an maatad ukhtuha walaasheed intay dhimatay ka bacdi waa kaa laba gabdhoodoo walaalaa wey midba nebigu wuxuu yidhi markii dambe haddaan xataa mid saddexaad hayn lahaana waa ku siin lahaa ha cumaan bin cafaan dunnuurayn maxaa loogu baxshay dunnuurayn labadaa gabdhoodoo nebigu gursada loogu baxshay ayb wa minhaa waxaa ka mid ahaa gabdhihii nebiga faatimatu wahiya asqaru banaati gabdhihiisa midda u yar bay ahayd tasawajaha caliyu bnu abi daalib baa guursaday waqad jaa'at khadiijatu waxay la timid biowlaadin caruur tuwuffuu saab ahriya tuwuffuu la wada oobsaday sikaaran xaal yihiin kuwa wada yaryar carruurtii dhan waa dhinteen walam yacish kama noolaan bacda rasuulilah nebi maxamed gadaashiis min owlaadihi carruurtii nebiga ilaa faatimata qof nebigu dhaloo nolol kaga dambeeyey faatimaa jidhay caashad iyana way noolayd bacdu nebiga bacdigiis qaliilan wax yar bay ka dambaysay lix bilood baa loo badan yahay walamaa tuwufiyat khadiijatu markii la obsaday xasina calayha waxaa u tiiraanyooday rasuululahi nebi moxamed sal ly slam xusnan shadiidan tiiraanyo daran waa limaakii dartiis waxbuu idinka jiraya waan filaya limaabaa meesha ku jira waa limaakii dartiis kaanad ay ahayd calayhi dushiisa nebiga oo min ariqati ujilcsanaan ah lirasuulilahi nebi maxamed say ugu turi jidhay sal allahu caleh wasalam iyo wa muxaajazatilkufaari gaalada ka mancintooda canhu nebiga ay ka mancin jidhay gaaladii nebiga ka celin jidhay celin baa la dhahaa muxaajazada waa limaa lahaa mise tanoo idinka jara midunboo idinka jaraya waa limaa lahaa wixii u sugnaaday khariija oo min aljaahi weji ay ku lahayda fii cashiirataha qoyskay ka dhalatay bani asad la dhihi jiray wa minhaa carruurta nebiga waxaa ka mid ahaa alqaasim wa kaana wuxuu ahaa bihi qaasimkaas yugnaa kii loogu kunyoodo wa kaana wuxuu ahaa bihi qaasim yugnaa mid loogu kunyoodo rasuulullahi nebi maxamed sal sl kunyada nebiga qaasim baa loogu kunyoon jiray maxaa la dhihi jiray abulqaasim saa ula socdo waxaa kaloo carruurta nebiga ka mid ahaa waa cabdullaahi almulaqab loogu naynaasi jiray biayibi waaahir ayib aahir cabdulaahi ayib cabdulaahi aahir islaamnimadu waa ku dhex dhashay zawaaju sawdata gabarh zawaaju sawdata gabarh sawda la dhihi jiray guursigeedii wey nebiga wacaqada nebigu wuxuu xirtay nikaaxsaday calayhi salaatu salaam fi shahri aladii isla bishii maatad fiiha ay dhimatay khadiijatu calaa sawdata binti zamcata alcaamiriyati alqurashiyati gabadhaasaa nebigu guursaday bacda an tuwufiya canhaa intii gabadhaa laga ofsaday zawjaha ninkii hore qabay gabadha nin horea qabay gabdhaha nebi guursadoo hore dhan rag horea qabi jiray ilaa caaisha mooyaane wabnu cammiha yaa ninkeedii wabnu cammiha ahaa ina adeerkeed ahaa la dhihi jiray sakraan ibnu camr waqad kaanat gabadhana waxay ahayd sawdaha aamarad mid rumaysay billaahi ilaahay iyo wa birasuulihi wa khaalafad mid khilaaftay bay ahayd aqaaribaha qaraabadeeda iyo wa bani cammiha ilma adeerteed oo gaalnimaday nacday wahaajarad waxay hijrootay maca zawjiha ninkeeda ila alxabashati fi lmarati aaniyati markii labaad khawfa alfitnati iyadoo fitan ka cabsanaysa wa caqiba rujuucihi soo noqodkiisa ciribteeda min hijratii uu ka soo noqday ninkeedii tuwfiya canhaa waa laga ofsaday falam yakun ma ahayn ama halkaas ajmalu wax ka qurux badan mima kii sanachu rasuulu nebi maxamed sameeyey sal allah alay waslam wixii nebigu sameeyey wax ka qurux badan ma jiraan yuu ku sameeyey bizawji rajulin nin xaaskiisa nin xaaskiis ninkaasoo aamana bihi rumeeyey dayib wixii nebigu sameeyo gabadhan tolkeedii o dhan waa way kala tageen diintaa lagu kala tegey hijire iyo meel waxay joogtaa wadankeeda aan ahayn nin rumeeyey nebi maxamed baa qabay iyana mu'minad bay ahayd nebigu marka wuxuu sameeyey wax ka qurux badan ma jirin oo ah inuu gabadhii guursaday oo soo dhoweeyey kusoo daray qoyskiisii calayhi salatu salaam walow turikad gabadhan haddii looga tegi lahaa liqowmiha tolkeeda maca maahum calayhi tolkeedu waxay ku sugan yihiin lala qabo oo min alqildati adayg ah iyo wa karaahati lislaam islaam nacayb ah la fatanuuha gabadhan way fitnayn lahaayeen haddii meel kale ay gasho weydo wa karamu nasabihaa gabadha nasabkeeda wanaageeduna nasab wanaageeda fii qowmihaa ay ku nasab wanaagsanayd yamnacuhaa gabadhan wuxuu u diidayay min atasawuji inay guursato birajulin nin aqallo ka yaraan badan minhaa iyada nasaban xagga nasabka iyo washaraf nin iyada ka nasab iyo sharaf hooseeya inay guursatana ma suuroobayn gabar meel sare ka dhalatay bay ahayd markaasaa dee nebi maxamed oo ay quraysh wada yihiin oo rasuulka ilaahi ah calayhi salaatu wasalaam ayaa soo dumay waaya waxaa ku daraysaa zawaaju caaishata radi allahu canha caaisho guursigeedii tani weeyaan waaya waa qayb ka mid ah wa bacda daalika arrinkaa dabadiis bishahrin bil markii la joogo caqada misna nebigu wuxuu nikaaxsaday calaa caaishata oo binti sadiiqihi sadiiqiisii abibakrin ahaa gabadhiisi radi allahu canhu say isku ahay nebiga de wuxuu yidhi nebiga nebigu gabadhiisi wey gabadhaan miyay ku xirantaa buu yidhi abubakar markii uu nebigu gabadhaan soo doonay yaa gabadhaan miyay nebiga ku xirantaa nebigu wuxuu yidhi walaalkay diintaa baa tahay laakiin gabadhaadu waa igu xirmeen waa igu xiran kadhaa halkaasay isla gaareen wahiya gabadhaan laa tatajaawas maysan dhaafayn asaabicata sanadka toddobaad oo min cumriha markii nikaaxu dhacay toddoba jir bay ahayd gurigalkaa dambeeyey walam yatasawajin ma guursan calayhi salatu wasalaam nebigu bikran hayraha gabar bikaaraha aan tan ahayn nebigu ma guursan wadakhala calayha bilmadiinati nebigu madiinu ku dhistay weeye amaa sawdatu fadakhala calayha nebigu wuxuu ku dhistay bimakata magaalada maka marka halkan wuxuu ka sheegayaa shaarixu guurka nebiga tira badnaantiisa xigmadihii ku jiray waxaa ka mid ahaa ninka xortaa hadda soo afar dumara looma ogola addoonka afar looma ogola moogta ninka xortaa ee caadigaaba hadda afar dumara loo ogolaya dee nebigana fadligiisa ummaddo dhan uu ka sarreeyo waxaa loo ogolaaday wax badan kow waxaa ka midaa la yidhi xikmadahaas maxaasintiisa qarsoon nebiga oo baadiniyada ah in la soo raro yaa soo rari kara qof la nool sida xaaskiisa oo kale waxaa ka mid a shareecada aan raggu daalacanayn oo axkaamta dumarka ah in xaasaska nebiga ay ka soo raraan oo ummadda usoo gudbiyaan labo waxaa ka mid a qabaa'ilku inay sharaf ka helaan xidhiididda nebigu la xidhiiday nagu dee nebigaaba xidhiid nala ah calayhi salaatu wasalaam oo kale waxaa ka mid a dhibaatooyinka nebiga soo wajahaya laabtiisu inay waasac noqoto tira badnaanta xaasas badan uu leeyahay waxa cadowga kaga imaanaya yaa intaasoo qof fikradahood iyo la noolaanshahood iyo la jiridood inuu nebigu yahay waxaa ka mid a nebigu takliif badan inay isaga laftiisa fuusho intaasoo xaas inuu maamulo sagaal dumar ah iyo ka badan yaa iyadoo risaalada culayskeeduna nebigu la jiro markaas laba ajiro badan soo u ehol xaggana risaaladii dacwadii xaggana hal reer baa hadda iyo laba iyaaba hawshoodu yarayn inuu intaasoo reer u shaqaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam koow waxaa ka mid a nikaaxa guurka nebigu wax guursanaya iska raaxaysi maaha guurka nebigu cibaadou ahaa maxaa yeelay fiiri ummu xabiibadan aabbaheed abu sufyaan buu ahaa moogta ummu xabiibadan markuu nebigu guursanayo aabbaheed ninka quraysh hogaamiyo nebiga colla buu ahaa safiya gabadha la yidhaahdo aabbaheed baa la dilay oo adeerkeed baa la dilay oo ninkeedii baa la dilay nebigaana guursaday gabdhahaas haddaysan nebiga baadinkiisa iyo wanaaggiisa aysan arkeen may aqbaleen gabar aabbaheed xagga hogaaminaya ama gabar aabbaheed iyo lagu dilay ninkeedii iyo adeerkeed marka waxay arkeen arrintan arrin xag rabbi ka socoto cajiiba inay tahay waay kitaab baa jira la yidhaahdo alkhasaa'is kitaabkaas waxaa qoray khasaa'isulkubraa baa la dhahaa imaamu suyuudi baa qoray waxyaalihii nabiga khaaska u lahaa buu ka hadlayaa kitaab fariid ah weeye cajiib ah wa bacda wafaati khadiijata khadiijo dhimashadeedii ka bacdi binaxwi shahrin hal bil markay khadiija mootan tahay tuufiya waxaa la oofsaday camuhu adeerkii abu aalib alladii adeerkaasoo kaana aha yamnachu mid ka difaaca min adaaq acdaa'ihi cadowgiisa dhibaatadooda wamaca anahu kaana wamaca anahu isagu kaana inuu ahaa sidaas wamaca anahu abiaalib kaana inuu ahaa laa yukadibu midaan rasuulallaahi nebi maxamed ku beenin fii maa jaaa bihi wuxuu nebigu la yimid iyadoo aan abu aalib ku beenin jirin bal yactaqidu uu caqiidayn jiray sidqahu nebiga runsheegidiisa maca dalika lam yandiq kuma u hadlin abu aalib bishahaadateyn labada towxiid ilahna ma qirin rasuulna ma qirin xataa aakhira laxdatin laga gaaro daqiiqadii u dambayso min xayaatii noloshiisa waa ku dhintay wa fiihi isaga nazala waxaa ku soo degay fii suurati alqasas innaka laa tahdii nabi allow ma hanuuninka dhidman axbabta ciddaa jeceshahay walaakina allaha yahdii man yashaau wahuwa ilaahayna aclamu bilmuhtadiin towxiidkii waa lagu kari waayey abu aalib intaasoo jeer markaasaa nebigu marmar badan hal kelima ii dheh ilaahay agtiisaan kaaga doodaya laa ilaaha ila allahuma hal marqi dhag waa lagu kari waayo waaya xataa mar waxaa jira intay qabiilku soo dacwoodeen oo yidhi qabiilku waxay iga rabaanoo dhan waa samaynaya iyagana hal kelimaan ka codsanaya markaasay dheheen kelimadda iyo toban kaleba waa kaa yeelayna haddaa adiguna yeelaysa markaasuu yidhi kelimaddaa dhahaysaan waxaa weeye laa ilaaha ila allah asnaamtan waa ka fogaanaysa markaasay sacabiyeen waxay dhaheen waa turiidu an tajcala alaalihata ilaahan waaxida ma ilaahyadii badnaabaa hal mid kusoo koobaysaa intaasaanu ilaah baanu u yeeranaayo howlaha iyaga kale dabirila markaasaa leeda hal mid baa wax kasta idiin qabanaya yaa ma dhici kardho waa diideen marka abiaalib qiso dheerdheer baa meesha ku jirta waqtigu ka gaaban yahay waxa weeyaan waa diiday inuu ku dhawaaqo towxiidka waa dhihi lahaa bu yidhi wallahi laakiin waxaan ka baqayaa bu yidhi in tolkay iyo reer quraysheedii moodaan inaan anoo dhimasho ka baqaya aan laa ilaaha ila allahu iri ninkii intaga waa yaabay la yidhaahdo waa waa waa baqa ee wallahi ishaada waa ku qaboojin lahaa bayidhi waay laakiin iska dhaaf bayidhi amuuta waxaan ku dhimanayaa calaa millati alashyaaqi duqowdii aan ka soo farcannay diintoodii baan iskaga dhimanaya kaasa aayaddaani soo degtay ma garat nin raafidada ka mid ah niman shiicaayankaar qabaa jira baa kitaab qoray abidaalib gabayadiisa uu kusoo urushay wuxuu ku sheegay abidaalib muslim buu ahaa islaamnimo ku dhintay waxa kale oo xashawiyada isagu u yaqaan baa waxay qabaan buu yidhi inuu gaalnimo ku dhintay ahlusunnahu sheegaya mogto waxay rabaan in abidaalib lacnadaan wwuul markaasuu kuwaan aad ula dagaalay ibnu xajar wuxuu yidhi juskaas ninkaasi qoray axaadiis liidata oo daciifa buu kusoo dhooba walaa yahbutu shayun min dalika wax ka suganna ma jiraan waxa uu soo deliishadayna bimaa laa dalaalata fiih buu yidhi wax daliila kuma sugna madhabka ahlusunna min almadaahib alarbaca waxa weeye cadamu islaamihi ninkaasi inuusan towxiid ku dhawaaqin ku dhega taas iyo inuusan diiday tasdiiq qalbiya buu lahaa baa la leeyahay qalbiga wuu ka ogaa in waxaan xaq yihiin nebi maxamed nebi yahay run sheegayo laakiin arrinkaasi hayru naaficin biduuni inqiyaadin daahiriin diintu waa inaad daahirkaadan hogaansatid wakaas hadda arrintan daxlaani baa wuxuu uga hadlayaa si cajiiba asiira nabawiya buu leeyahy daxlaanigu ma og tahay walaakine liacmaalihi shaqooyinkiisii abiaalib alcadiimati weynaa allatii taasoo camilaha uu shaqeeyey maca rasuulilahi nebi maxamed maciisa sal lla alay slam narjuu waxaan rajaynaynaa an yukhafafa canhu in cadaabka laga fududeeyo taa waa jidha xadiis baa kusoo arooray cadaabka in laga fududeeyo wa cadamu islaamihi islaamnimadiisa la'aanteeda huwa isaga iyo waqaalibu aqaaribi rasuuli rasuulka qaraabadiisa badankooduba inaysan nebiga raacin fiihi cadamkaa waxaa ku sugan min alxikmati xagga xikmada maa laa yakhfaa waxaan qarsoonay nebiga qoyskiisii islaamnimadii uma degdegin qaarkoodna gaalnimo badan bay ku dhinteen maxaa yeeley xikmad baa ku jirta fa innahum iyagu low baadaro hadday marka u horraysa u degdegi lahaayeen biitibaacihi nebiga raaciddiisa laqiila waxaa la dhihi lahaa qoomun waa qolo oo hum qowmun waa qolo yadlubuuna dalbanaya sayaadatan madaxnimay raadinayaan iyo wa fakhran faan layse allahum aysan lahaan jirin ilaa qoyskan is wada raacay waxaa la dhihi lahaa ninkan muxamed been madaxnimo la wada saamaba ay raacinba ilahay cilmigiisa fa jaa-uu markaasay la yimaadeen bi haada alamri amarkan almuftaraa farakusamayska beenta ah madaxnimay ku raadinayaan nebinimay noogu soo gabanayaan bay dhihi lahayn walaakina lamaa ra'a almucaaniduuna kuwii mucaanidiinta markay arkeen anna muttabicihi nabiga kuwa raacay humul qurabaau kuwii qurabadaha inay yihiin canhu isaga ka fogaan yaa alladiina kuwaasoo laysa aanba ahayn aladiina kuwaasoo laysu min cashiirati nebi qoyskiisa aan ahayn bal eh min acdaa'iha qoyska nebigu ka dhashay acdaadooda ka dhashay axyaanan marmar markay nebiga ugu horrumeeyeen ka cumaan binu cafaan oo min bani umaye ah lam yakun cindahum dadkan kale agtooda ma ahaanayo adnaa xujatin xujo midda ugu hoosaysa xujadaasu yuqiimuuna ay keeni karaan ninkan qoyskiisibaa raacaya adeeridii baa garab taagan iyo waxaa dhihi mayaan ma ogtahay allaahumma ilaa waxay keliya xujo u ah dacaawiihim ducawooyinkooda alkaadibati beenta allatii taasoo kaanu ay ahaayeen yatamasakuuna biha kuwa ku dhegan xiina wakhtigii tasdacuhum ulxujatu xujadu ay madax iyaga ku dhufato macnaha ay garaacdo weye ay garaacdo oo muxay tahay waxaas oo min qowlihim ah dacwadooda baatilkaado min qowlihim ah min qowlihim waxaa ku jaariya majruurkan ku xiraysaan ilaa dacaawiihim dacwooyinkoodii oo min qowlihim oo maxay dhaheen saaxirun nabigu waa saaxir yufariqu bayna almar'i wa zawjihi nin iyo xaaskiis buu kala kaxayn wakaahinun waa kaahin yatakahan bilghayb waxa maqan buu waxa ka warbixiyaa waqad samaa rasuulullahi waqad samaa wuxuu ku magacaabay rasuululahi nebi moxamed sal alla alay slam haada alcaama sanadkaas alladii sanadkaasoo faqada fiihi nebigu dhexdiisa uu waayey zawjahu xaaskiisiga wacamuhu adeerkii caamal xusni buu ku magacaabay walammaa maata markuu dhintay abu aalib naalad qurayshun quraysh way gaadhay way dhibtay min rasuulilahi nebi moxamed sal alla alay slam maa shay lam yumkinha aan quraysh u suuroobin nayluhu gaaridiisu fii xayaati abiaalib abiaalib intuu noolaa abiaalib intuu noolaa dhibaataysan nebiga la hawaysan jirin ilaa isaga ka celin jiray bay nebiga marakan la heleen oo gaareen washtad alamru amarkii baa ku darnaaday calayhi nebiga xataa kaanuu ilaahay ka noqdeen qaarkood gaaladaas yanfuruuna kuwa ku sayraya aturaaba ciid calaa ra'si nebiga madaxiisa walxal huwa nebigu saa'irun oo soconaya nebigu soconaya bay ciid ku sayraya wayadacuuna waxay dejin jireen awsaakha shaati neefka ariga wasakhdiisa ee uuskiisa calayhi nebiga dushiisa fii salaati isagoo salaadiisa tukanaya watacallaqad bihi nebigu waxaa ku dhegdhigtay kufaaru qurayshin gaaladii quraysheed maratan mar yatajaadabuuna iyagoo kala jiidanaya qof saa marna xagga loo jiidaya marna xagga loo jiidaya marna xagga loo tuurayo saasoo kale sameeye wa yaquuluuna lahu iyagoo ay dhahayaan anta adigu alladii ninkii mayaa tahay turiidu doonaya an tajcala alaalihata ilaahyada yadii badnaa inaad ka dhigtay ilaahan waaxida hal ilaah famaa taqadama ma dhiiran famaa taqadama ma gurman axadun qof oo min almuslimiina kuma dhiiran an yuqallisahu inuu ka badbaadiyo hu nebiga minhum gaaladaas maxaa yeelay waa limaa sheega hum muslimiintu ku sugan yihiin calayhi dushiisa oo min adacfi awooddarraa min rag kale ka hadlayaan meesha u dhashay raggaan yaryarka saxaabada ilaa abuubakar keliyaa dhiirade fa innahu isagu taqadama waa gurmade ama waa dhiirade wa qaala wuxuu yidhi ataqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajulan nin an yaquula inuu yidhi darteed rabbiya aniga rabbigay allaahu ilaahay wey ilaahay baa rabbigay ah intaa keliya darteed may u dilaysaa welibaan markii nebiga la dhibaateeyey abulahabkii khatarka ahaa baa inta xoogaa danqashaa ku dhacday oo siiri alleelaa u heeli buu yidhi cariyaa taabta waxaad doontay sheeg maxamedow maalmo markuu nebigu sidaas looga baqayay baa abujahl waa nin inkaar qaba iyo cuqbatun abi mucaad kii nebiga mandheer saari jiray abilahab u yimaadeen waxaan kuu sheegaynaa dhehen walaalka wiilkiisu yaa ma kuu sheegay adiga aabbaha cabdulmualib meesha uu ku jiro na waa weydiinanaa war xaggee ku jiraa waa doodayaashii hore oo dhan oo diinla'aanta ku dhintay gaal waxay ku jiraan meel khataray ku jiraan markaasoo xanaaqi abilahabki laftiisa doodayaashii hore haddayba naarka u sheegtay maya maya maya anna waa ka baxay gacantaadi buu yidhi waa kaa wallahu subxana wa tacala aclam